gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa dharka ciidda u qeybiya caruur isugu jirta aqoon iyo kuwa aragal naafaka gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir ayaa ka warbixisay dharka ay u qeybiyeen caruurtan danyarta ee ku nool gobolka gobolka ee isugu jirta aqoon iyo kuwa aragga naafaka ah wiilasha iyo gabdhaha isugu jira ayee maanta maxamed wuxuu ugu talagalay inuu ciidsiiyo ciid walba boqol caruura oo ku dhaqan magaaladan waxaan rabaa maxamed inaan dhaho waxaad tahay qofku dayasho mudan maamo waa kaaga mahad celinaynaa xarumaha agoomaha hadday noqon lahaayeen kuwa maamo ugaaso goobo badan ayaa maarata wax badan ka soo bixinay laakiin ciidan adxada way ka duwan tahay runtii wayna ka damqasho duwan tahay si gaaray noo taabanee haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waayo waxaan la joognaa kuwii maarata ugu mudnaa in loo adeego maaragta masaakiintii oo qaarkood inta badan aqoon ay yihiin oo aragga albasiir goobtaan ay wax ku bartaan oo u baahan intaan marayna waxyaabo badan ay indhehayna qabanayeen dadka muxsiniinta ah ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintaba waxaan rabnaa inaan ugu baaqno inay meeshaan maaragta lasoo booqdo la yimaado ayagu haddayna soco karin waxaan garannay inaan soo wadno oo aan meeshaan wax ku bixinayno sida xarunta wiilasha aqoonta ee degmada kaaraan oo kale inaan xagga geyn inaan ayaga u nimaadno ayaan door bidnay sababtaan ugu nimidna waxay tahay ahamiyadda ay noo leedahay iyo inaan la ilowsanayn